websaytka aljaziiraneta ayaa daabacay warbixin dheer oo uu kaga hadlaya ka bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee dalka soomaaliya iyadoo warbixintu soo bandhigaysa siyaaqa uu go-aankan ku yimid taxadiyaadka soo wajahay ciidankan iyo haddii ay jiraan ahdaaf ay xaqiijiyeen marka laga hadlayo duulaankooda soomaaliya wuxuu midowda afrika bilaabay soo afjaridda howlgalkii nabad ilaalin ee ugu weynaa uguna dheeraa taariikhdiisa ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga ayaana bilaabay insixaab tartiib tartiib ah iyagoo saldhigyadooda ku wareejinaya ciidamo soomaali ah waxaana la qorsheynayaa in arrintani ay soo gabagabowdo ka hor inta aanu dhammaan sanadka ka ayaa lagu bilaabay warbixinta lagu daabacay mowqica aljaziira net marka laga hadlayo duruufihii uu kusoo aasaasmay howlgalka amisom ee markii dambe isku bedelay atmis waxay warbixintu tilmaamaysaa in tan iyo markii ay dhacday dowladii kacaanka ee maxamed siyaad barre ay dowladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba isku dayeen inay faragelino ku sameeyaan dalka soomaaliya laga soo bilaabo howlgalkii unitaf ee kunaaaqoaaashaniyolabadii muqdisho ku yimaadeen ciidamo uu maraykan hogaaminayo ilaa laga soo gaaro labada kun iyo lixdii xilligaas oo ay talada muqdisho iyo magaalooyin muhiim ah la wareegeen ururkii maxkamadaha islaamiga waxay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa afrikaba ku howlanaayeen sidii dalkan loo bannaysan lahaa awood malatarina loogu soo daadgurayn lahaa golaha nabadda iyo amniga ee taabacsan midowda afrika ayaa sagaal iyo tobankii janawari labada kun iyo todobada waxa uu aasaasay ciidamada amisom kuwaasoo la sheegay inay howlgal qaadan doono lix bilood ku tegi doonaan muqdisho golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaana qalinka ku duugay arrintan febraayo ilaa agostona waxay qaramada midoobay amisom ku dhiiragelisay inay howlo hor leh ka fuliyaan dalka soomaaliya ayay leedahay warbixinta lagu daabacay mowqica aljaziira net marka laga hadlaya qeybaha ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inuu yahay afar waaxood oo muhiim ah militari booliis arrimaha madaniga iyo bani aadamnimada laakiin dowrka milatariga ayaa mar weliba aada u muuqday tan iyo markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho marka laga hadlaya dalalka ay ka socdeen ciidamada amisom waxa ay ahaayeen sida warbixintu xusayso dalalka uganda burundi kenya ethoobiya jabuuti iyo guuto kooban oo ka socotay dalka sirilion uganda ayayna ka socdeen ciidamada ugu badan abriil ka qaraar ka soo baxay ururka amniga iyo nabadgelyada ee taabacsan midowda afrika ayaa lagu sheegay in howlgalkii amisom uu u guuray atmis waajibaadka saaranna ay tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ka shaqeeyaan sidii amniga dalka loogu wareejin lahaa ciidamo soomaali ah marka laga hadlayo guulihii ay xaqiijiyeen ciidamada afrikaanta ah waxa ay warbixinta lagu daabacay aljaziira tilmaamaysaa inay tahay in muqdisho ay ka saareen dagaalyahanadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab awoodda dowladda federaalkana gaarsiiyeen labada shabeelle taasi oo suuro gelisa in muqdisho laga hirgeliyo doorasho madaxtinimo laakiin dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafayna korjoogteen ku hayay dhacdooyinka waxa ay tilmaamayaan inaanay jirin awood milatari oo al-shabaab looga saaray muqdisho taasina ay ku timid go-aan ay iyagu iskood u qaateen tani waxaa daliil u ah in laga soo bilaabo laba kun koob iyo tobankii oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faaruujiyeen difaacyadii muqday ay ku lahaayeen caasimadda ilaa iyo hadda ay si joogto ah uga howlgalaan magaalada muqdisho magaaladana aanay amni ku haysanin mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo xitaa shaqaalaheeda marka laga hadlayo guuldarooyinka iyo gabidhacleynta gaartay xaqiijinta ahdaaftii ciidamada shisheeyaha ugu soo duuleen soomaaliya waxa ay warbixintu leedahay ciidamada afrikaanta weli kuma guuleysan inay jebiyaan al-shabaab inkastoo ay ka saareen muqdisho iyo magaalooyin kale waxaa intaa dheer in ciidamadan ay ku guuldareysteen inay si midnimo leh u shaqeeyaan sababa ku aadan khilaafaadka mar weliba dhex yaalay dowladaha ay ka kooban yihiin ciidamada duulaanka soo qaaday wuxuu kaloo howlgalku ku guuldareystay in siyaasiyiinta soomaalida ku qanciyo heshiis dhexdooda ah iyagoo dhanka kale ku fashilmay inay hakiyaan ama ay ka hortagaan howlgallada ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a ahdaaftii ay sheegteen inay ka xaqiijiyeen soomaaliya hogaanka ciidamada amisom waxa uu ahaa ilaalinta nolosha shacabka soomaaliyeed laakiin taasi may dhicin iska badaa inay difaacaane waxa ay ciidamada fuliyeen silsilado gaboodfalla ah oo ay ku laayeen dad badan oo soomaaliyeed machadka diraasaadka amniga afrika waxa uu leeyahay taxadiga ugu weyn ee soo wajahay ciidamada afrikaanta ee soomaaliya tegay waxa ay ahayd inay isku dheelitiri waayeen howsha milatari ee ka dhigan la dagaalanka al-shabaab iyo inay ka shaqeeyaan xalinta aasaaska mushkiladda iyagoo soo jiidanaya qabaa'ilka soomaalida tani waxa ay awood u siisay al-shabaab inay taageero ka helaan gobolada qaar caqabadanna waa midda uu horay u sheegay baare bawel wilimias oo tilmaamay inay isku dheelitirneen awoodda milatari iyo tan jilicsan ee siyaasadda ayay leedahay warbixinta si guud caqabadaha soo wajahay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya kusoo duulay waxaa loo qodobeyn karaa dhowr arrin marka lagu dhisto warqadda uu daabacay baawel waxayna yihiin inaanu jirin tansiiq iyo wada shaqayn xoogan oo ka dhexaysa dowladaha ay ka kooban yihiin ciidamada afrikaanta siyaasiyiinta soomaalida ee shurakada ku ah hanaanka dowladda federaalk oo dhexdooda isdiidan iyadoo ay taasi dheer tahay in shacabka soomaalida uu badankii u arko xukuumadani inay tahay maqaarsaar matalaysa dana ajnabi waxaa intaa dheer in xitaa aanu jirin wada shaqayn adag oo gundheer oo ka dhexaysa dowladaha reer galbeedka ee gadaal ka riixaya duulaanka soomaaliya halka uu soo wajahay taakula la-aan iyo culeys dhaqaale maadaama reer galbeedku ay si guud u soo wajahday caqabad maaliyadeed marka laga hadlaya asbaabaha keenay in lasoo afjaro howlgalka atmis ee soomaaliya waxa ay warbixintu u sababeyneysaa dhowr arrimood maalgelin la-aan soo wajahday howlgalka kadib markii midowda afrika uu arkay inaanay waxba soo kordhin howlgalka atmis deegaano badan oo dalka ka mid ahna ay gacanta ku haysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ka dhigan in howlgalku aanu u fulin howlihii loo igmaday sidii loogu talagalay marka laga hadlayo waxa xiga maalinka askariga ugu dambeeya ee shisheeye uu ka baxo dalka soomaaliya waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in mas-uuliyiinta soomaalidu ay isugu jiraan kuwa muujinaya cabsi xoog leh oo sheegaya in al-shabaab ay dalka la wareegi doonto haddii atmis ay ka baxdo soomaaliya iyo kuwo kale oo ku andacoonaya in dowladda federaalk ay leedahay awood ciidan oo ay ku hanan karta amniga dalka